asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenni murtada maanta xubinteenni murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtida maanta ee aynu inta badan halkan ku qaybsanaynay idinkuna aad qaar keentaan annaguna qiyaas idinku soo gudbinno si maaragtay aynu uga wada faa'iidaysanno labada dhinacba ee dhinaciinnana wax uga imaadaan dhankanagana wax dhegaysi ah uga imaadaan xubinteennaas oo ah mid haddii eebba idmahayo ah kuwa aan dibudhaca aqoonin ama duugowgu ku badnayn ayaynu halkan ku qaybsan doonaa teenan maantana idamkii iibi waa mid ka mid ah sheekooyinkeennaas caalamiga ama ka mid a qaybaheennaas caalamiga waa mid ka mid a saddexlaydeennii aynu caanka ku ahayn nin baa la weydiiyey oo waxaa lagu yidhi hebelow bahalkan casriga ah dhibaato badan ayuu keenay ee casrigan aynu maanta joogno ee dhibaatooyinka farada badan keenay hebelow maxaad ka leedahay ama maxaad ka fahantay ama maxaad ka aragtay ama maxaad ka taqaanaa baa la weydiiyey ninkaa isaga ihi waxa uu ahaa nin caaqil ah oo aragti dheer kolkaasuu inta fakeray oo madaxa wareejiyey ama maamiyey oo qiyaas ku dhuftay ayuu sidan yidhi nimayow casriga anigu waxaan ku arkay saddex uu keenay saddex casrigu uu sheeno nooga dhigay ayaan arku saddex buu casrigu noo shuumay macnaha uu noo qurxiyey wey haya ama saddex buuba casrigu nooga tegey buui waa casriga iyo xilligan lagu jiro hayaa layidhi bal waran markaasuu nimayow aniga saddexda cajiibka ehe cajiib gelisay waxaa weeye oo aan idin leeyahay shandhal cagareeba shandhal cagareeba haye shan jir dayndoona haye iyo sheeb tumanshadoon bal aada ugu fiirsa halkaa shandhal cagareeba shan jir dayndoona iyo sheeb tumanaya saddexdaasuu cashrigu i tusay waana waxyaalaha wuxuu yidhi aan ka qaaday welwelka weyn ama shakiga weyn ama wareerka weyn ee aan leeyahay waxani waa maxay bal u fiirso shandhal cagareeba dee waynu isla garanaynaayoo waagii hore aniga lafteeda waxaan soo gaaray iyagoo haweenku dhahaan alla heblaayay shandhalka lagugu furo habaar weyn ayay ahayd islaan shan dhashay oo la furo haddana waaba cagareebo iyadaa la celcelinaya iyadii ayaaba la celcelinayaa buu ku leeyahay ninkani oo rabta inay shantan carruurtii ninkaba inkirto oo maaragtay ay toos u dawaarayso yaaba soo baxday buu ninkan odaygii ihii ku leeyahay waa shandhal cagaree buu yidhi gartay shanjir dayndoon hooyadaba hadhow ku siin ama anaa keene isiiba shanjirkiina leeyo dayn buu rabaa iyadana waa howl kale oo cajiibteeda wadata iyo sheeb tumanaya sheeb tumanaya iyo odayaal waaweynoo saaqiliinaho oo maarata iska tumasho iyo hirig iyo waxaynaan shaqo ku lahayn ama waxaan inagay awyaasheen aqoonin ku jira saddexdaasaan arkay buu yidhi oo casrigu noo keenay saddex buu casrigu noo keenay ayuu yidhi shandhal cagareeba shanjir dayndoona iyo sheeb tumanaya saddexdaasuu casrigu noo keenay waana saddex laga welwelo lagana baqo lagana argagaxo lagana difaac galo ayuu yidhi aniga laftayduna waxaan idin leeyahay dee waa saddex dhibkooda wato oo ilmo yaroo dayn raadinhaya oo maaragtay aan gabanayn oo dukaamada intuu hor istaaga dhahay nasiib waxa hooyadii baa keenaysa iyo aabbahay baa keenahay ama aabbahay baan lacag ka soo qaadiya keen iyo haddii ilaha kuusama ogolyahay islaam weyn oo gurigeedii carruurteedii lagu kari waayey iyo haddii ilaahay idmahayo nin weyn oo oday ahoo oo xilligii maaragtay tasbiixda badin lahaa ku jira oo haddii ilaahay idmahayo haddana waxyaalo kale u guuraynhaya de saddexdaasuba waa saddex ilaahay laga magangalo oo maaragtay sharkoodu uusan yarayn mahmaahda maantaan kusoo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka e b waxaa la yidhi arrin aan kugu foorarin layskuma farfiiqo arrin aan kugu foorarin layskuma farfiiqo